Maamulka dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa wada ololaha buufinta iyo kahortaga kaneecada kaasi oo lagu buufinayo meelaha ay biyaha isugu yimaadaan iyo sidoo kale goobaha qashinka iyadoo laga hortegayo in ay ka dhashaan cudurrada faafa iyo kaneecada. Waa kan mid ka mid ah maamulka dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo oo ka warbixinaya bilowga ololahan iyo meelaha haatan laga wado.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaah baa mahad iskale nasku kaahi karin goobta tan waxaan rabaa inaan meeshan ka salaamo guddoomiyaasha xaafadaha sida wadajo iyo xaafadda horumar iyo garsoor oo halkan igula sugan iyo waaxda warfaafinta iyo dhammaan saaxiibada meeshan jooga asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu caawa waxaanu joognaa xaafadda garsoor oo aanu ka samaynayno buufinta cayayaanka iyo biyaha wasakhaysan hagaajintooda kana socdeen hamiinadana magaalada gaalkacyo oo ay ugu horreysay xaafadda horumar oo garabkeeda taagan yahay guddoomiyaheeda oo kasoo shaqaynay hamiinada dhan ilaa saddex hamiin shaqadu ka socotay laba hamiinna waxay ka socotaa xaafadda garsoor sidoo kaleta xaafadaha kaleta waa u gudbaynaa reer gaalkacyo waxaan rabnaa biyaha wasakhaysan oo goobaha yaalla maadaama meelihii ay mari jireen ay ka xirmeen waxaanu rabnaa inaan iskugu darna laba shaqo sidii loo bixi lahaa shaqadeedana inaan qabanno ilaah idankiisa ciyayaan kale aanu ka dilno waxaanu u xil saarnay kabaniga la deegaan dhowr oo ah kabani loogu talagalay teeriya kasoo shaqeeya muqdishona ka shaqeeya halkaana aan u xil saarnay ciyayaanka iyo biyaha wasakhaysan inay hagaajiyaan oo kabani aan aad u baraaweynay xaqiiqdii tayadiisana looba u yahay aana aaminsannahay shaqadaas insha allahu inuu ku filnaa doono waxaan rabnaa reer gaalkacyo iskugu taga biyaha wasakhaysan soo sheega waxaanu rabnaa dowladda hoose qofkii biyo wasakhaysan meel ku ogsan ha soo sheego inta badanna annagaaba gacanta ku hayno gaarsiina aad iyo aad amadsantihin salamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ololahan ayaa hore waxa uu bilaabay maamulka degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana haatan laga sameynayaa qeybo kala duwan oo ka mid ah xaafadaha iyo deegaanada hoostaga degmada gaalkacyo